wararka laga helayo magaalada dabagorayaal oo ka tirsan gobolka daadmadheedh ayaa sheegaya in kooxda dableyda ah ee in muddo aba ku jirtay buurta gacan libaax ay saaka subaxnimadii hore tegeen magaalada dabagurayaale halkaasi oo ay laba baabuur oo ay leedahay hay-adda miinasaarka ee hallow trust ay ka kaxaysteen islamarkaana la sheegay in afar askari oo booliska somalilan ka tirsan ay qoryo ku qabteen kadibna ay qoryahoodii ka qaadeen sidaasi waxaa v o a u xaqiijiyey taliyaha qaybta booliska gobolka daadmadheedh yaasiin maxamuud cabdi oo khadka telefoonka igu warramay isagoo xilligaasi ku sugnaa inta u dhaxaysa magaalada oodweyne iyo dabagorayaale horta guud ahaan waxa weeyaan kolley waxay u dhaceen nimankaasi saaka salaadii ilaa toddobadii iyo barkii meelahaas ayay dabagurayaale waxay markaa ujeedadoodu ahayn dabagurayaale gasnadii dawladda gasnadii dawladda ee kasanka inay magaranaysaa dhacaan iyo baabuurkii ee meesha yaalay waaye markay halkaa waxba ka waayeen waxay tageen rugti driiska ku xigtaa saddex askari oo xalay waardiyi ahaayo ayay qoryihii ka qaateen intay qoryo ku qabteen waxa kale oo ay halkaa ka sakana kasoo qaateen keli iyo ka aha ayay qoriga ka qaadeen ma garan waa tay meeshii rifaayad qoladii miinada ninka markaa meesha watana waxaa nin la yidhaahdo baal oo fureen oo horena miinada malaha uga shaqayn jiro dowladkeed iyo waxii la garanayay markaa laba baabuur bay halkaa kasoo kacay baabuur weyn iyo baabuur yar iyaguna rasaastoodigeen nabadgelyo ayay ku dhaafeen annaga hal askari ayay naga dhaafeen aniga gaarigayga imika waxa weeyaan dhowr xabadaa ku yaala guud ahaan waa nabadgelyo gobolkani waa xasilan yahay wax dhibaatooyin ma jiraan intaasaa dhacday wax khasaare ah oo xaggooda wallahi inaanaan warkahay idinka xaggiinana annaga xaggayaga askari baa naga dhaawacmay oo farta gacanta midig ka dhaawaca ugu dambayn taliya yaasiin xaggeed u malaynaysaa markaa iminka inay ku dambeeyeen markaa raggani xaggii buurta de buurta buurta xaggii buurta waayo meel kale inaan amaan ku helin waa loo saraakiisha dhinaca booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaan dhacdadan weli ka hadal khadar maxamed cakulee v o a hargeysa